kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka alab waxaynu kusoo qadanaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee toddobaadkan dhacay waxyaabaha toddobaadkan aan dhegeystayaasha soo gudbina waxaa ka mid ah qaar ka mid ah soomaalidii ku go'doonsanay dagaalada ka socda hareeraha caasimadda libiya ee triboli ayaa fursad u helay in halkaasi laga soo saaro iyadoo weli ay jiraan soomaali tahriibiyaal u badan oo ku xaniban magaalooyin kale gadisana waddanka libiya waxaa sidoo kale jira kuwa gacanta ugu jira kooxaha magafayaasha ee ka ganacsada dadka toddobaadkan waxaa v o da la hadlay safiirka soomaaliya ee dalka libiya muxidiin maxamed kaalmooy oo faahfaahin ka bixiyey dadka la soo celiyey xaaladda dadka qaxootiga soomaaliyeed ee waddanka libiya mudday soo socotay mudday soo socotay oo mar baa jiro soddon la geeyey mid baa jiro boqol iyo toban la geeyey mar baa jiro shan la geeyey mar waxaa jiro wax saas oo kale ah kontareye waxaa jiro hadda la geeyey oo shalay la qaaday baa jiray marka mudday soo socotay marbana marna mar mar kastana gruub ayaa la qaadaa oo markii howlahooda oo diyaargaraynta oo dhan ay u dhamaato oo tikidadii loo diyaariyo oo falaadyadii loo diyaariyo oo warqadii kudhexeen loo diyaariyo oo immigrationka orijinaadi laga saaro orijinaadi laga saaro oo maxaanku yirahda u n h r ta hawsha interviewga ay la yeelato waxaasoo dhan markii la dhamaystiro kadib laisku dubarido falaadyada loo helo kadib ayaa ayaa ayaa la qaadaa marka mudday soo socotay kuwa fara badan baa hadda qoran kuwo kale ayaa maalin walba yimaado oo isdiiwaan geliya anaga safaarada xaggeeda iska diiwaan geliya marka insha allahu mudday soo socotay inay muddo badan oo kalena sii soconaysana waan ku wadnaa si awal oo saa u socota waxaa kusii bi kusoo biirayba hadda dagaalaha ka ka dilaacay ogtihiinba marka xerooyin ay dadka ku jireen qaarkood ayaa waxay jiraan dhinaca ay dagaaladu ka dhacayaan xaaladda ay sii murjinaysaa sii adkeynaysaa aad bay usii adkeynaysaa oo sii xumaynaysaa wa gartay oo aad iyo aad in cisha loogu wada hayo heer caalamiga ayay ayay ay ayay u baahan tahay marka kaasi waxa uu ahaa safiirka soomaaliya ee dalka libiya muxidiin maxamed kaalmooye oo v o a toddobaadkan la hadlay qodobado kale aan idin hayno waxaa ka mid ah ciidamada soomaaliya ee sida gaarka u tababaran ee danab ayaa raashiin deeq ah waxay ku wareejiyeen toddobaadkan dadweyne ku dhaqan deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose oo dhowaantan laga saaray kooxda al-shabaab hafayeenka ciidanka danab doctor mawliid axmed xasan ayaa arrintani uga warramay wariyaha v o a xuseen barre aadan awalan magaalada sabiib iyo caano le oo hadda ka horna aan xilligii ay ciidamada commandoska ay qabteen aan gaarsiinay macaawino ayaan mar labaad haddana gaarsiinay macaawino isugu jirto qalab dhismo guryeed iyo raashin noocyo badan leh sidoo kale waxaan goobtaas ka furnay goob caafimaad haddana waxaan ku tala jirnaa oo dadweynaha deegaanadaasi ay naga codsadeen oo inaguna maaragtay aan ku bogaadinay in aan u furno ischool waxbarasho goobahaas oo aada u burbursanaa oo dadka joogo aagaas ay yihiin dad aada ula eldaran waxbarasho la-aan raashin la-aan caafimaad darro oo goobo caafimaadba aysan ka furnayn marka qalabkaasi ma maamulka magaalooyinkaas aad ku wareejiseen mise dadka shacabka ad si toosa gacanta ugu geliseen dadka shacabka ayaan si toosa ugu gelinaynay oo annaga ayaa gacantanada ciidanka ayaa gacantiisa ku bixinayay oo qof walbaba shaksi walbaba wixii loogu talagalay oo ciidanku ay ugu talagaleen ayaa gacanta laga saarayay waxaa kaloo halkaas qeybta caafimaadka aan ka furnayna waxaan ku wareejinay dad xirfad u leh caafimaadka sidaad og tahayna halkaas xilligii ciidamada commandoska sida gaarka u tababaran ay qabteen waxaa lagu wareejiyey ciidamo military ah oo amniga halkaas sugayay ciidankaas ayaa gacan kuhaynta halkaasi leh oo amniga ka suga goob caafimaad ayaan uga furnay ischool iyo waxbarashana hadda waxaan ku tala jirnaa inaan u furno maadaama xilli roobaad la galay na waxaan gaarsiinay agab guryaha ay ku dayactirtaan sidoo kale waxaa jiro howlgallo islaa xalay iyo maantaba dhacayay oo leega iyo yaaqbari weyne ka dhacayay oo looga sifaynayay xanlaawayaasha ummadda soomaaliyeed dhibaatada ku haya afhayeenka ciidamada danab ee soomaaliya ee sida gaarka u tababaran mawliid axmed xasan oo v o a da toddobaadkan la hadlayu kaasi ahaa kana warramayey raashin ay u qaybiyaan dadka ku dhaqan deegaano dhowaantan kooxda al-shabaab laga saaray dhalinyaro u badan gabdho ayaa magaalada boorama waxay ka sameeyeen wacyigelin ku aadan dhibaatooyinka maandooriyaha ee uu dhallinyarada ku hayo qaar ka mid a dhallinyaradaasi ayaa waxa ay la hadleen wariyaha v o a ee boorama haashim sheekh cumar good gabdhahaasi waxaa ka mid a xabse maxamuud shirdoon oo gabay ku cabiraysa dhibaatada isticmaalka daroogada iyo sidii bulshadu uga fogaan lahayd isticmaalka mukhaadaraadka wuxuu dhacayaa maansadu sidatan waa maanse aan ugu magac daray maandooriyaha maansadii aan soo qorqoray meel isbadan aan lahayn maandooriyaha aan ugu magac daray muraadkaan ka leeyihiiyo murtida aan isla fahanay muuqa aan ka qaade maqalkay amaasha ma guursado guri ma dhaqaha ma tiirsada ma tallaabsadaha ma tosha ma tashadaha ma toshaha ma taame mana taagale maandooriyaha u taagdada waan iska dayna daraan maramaha qoyskiyo ma bixinaayo qarashkiyo ma haya iga daadiyo maraataha intaa le maandooryahay gaaru teedada waan iska dayna daraana maanaa dhalay miyaa layla dhalay ma dariska ma dadkayga ma da-da weynba ma kuwa damba maahin dabeecadaydee dubaabaayo cunaayay maandooryahay u gaar teedada waan iska dayna daraana marwooyinkiinoo kala haaya meel ileyl meeraaya meeshiina buuxinaaya mansabkiina dhowraaya mansabkiina dhowraaya mardambe soo hoyashadooda masayr inaad ka qaadaan maandooryahay u gaarta heedada iska daaya daraan dhallinyarada ku dhaqan magaalada boorama qaarkood oo ka hadlaya dhibaatooyinka maandooriyaha uu dhallinyarada ku hayo ayay kuwaasi ahaayeen toddobaadkan waxaa magaalada nairobi ka furmay tababar ay si wada jira usoo qabanqaabiyeen v o a iyo hay-adda maraykan ku qaabilsan ka hortagga cudurrada faafe ee magaceeda loo soo gaabiyo c d c tababarkaas oo isla toddobaadkan lasoo xiray ayaa diradda lagu saareeyey cudurka dabaysha madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabrow ayaa faahfaahin ka bixiyey muhiimadda tababarkan uu bulshada u leeyahay tababarkan waxaa soo qabanqaabiyey hay-adda c d c la yidhaahdo ee kahortagga cudurada ee maraykanka iyo voice of america oo isla jira waxaana ka qabsoomay oo ka soconaya magaalada nairobi khubaro c d c ka socota ayaa ayaa waxay bixinayaan xoogga barnaamijkan iyo tababarkan oo ku saabsan wariyaasha laysku keenay sidii aqoontooda loogu kordhin lahaa habkii ay uga warbixin lahaayeen ama ay u tabin lahaayeen cudurka booliyada ladhaho dabeesha markii uu yimaado iyo waxyaabaha looga baahan yahay inay ka taxadiraan wariyaasha ka qaybgalaya waxaa ku jira kuwa v o a ay leedahay oo meelo kala duwan oo geyigan geeska africa ka kala yimid waxaana dulucda ay u yimaadeen ay tahay inay ka faa'iidaystaan tababarkan ay bixinaysa c d c oo iyo qayb ah iyo qaybta kale oo v o ay bixinayso oo anigu aan ugu horeeya dadka maarkan oo tababarkan bixin doona oo ka hadlaya naruurada qofka dareenkiisa sida uu la doonayo inuu xishmad iyo sharaf shaqada ugu hayo waxyaabaha asalka u ah warbaahinta ee laga doonaya inuu ka reebtoomo waxyaa dariiqooyinka loo maraya markii la doonaya in markanoo la barbar dhigo wararka soo baxaya iyo markii la doonayo in wararkaasi ay ahaadaan kuwa saxa oo baalasgaraysan ama isku dheelitiran waxyaabahaasoo dhanna waxay tababarka ayay ku jiraan waxaan hubaa in markan dhalinyaradu ay aada uga faa'idaysan doonto madaxa idaacadda v o a qaybta afka soomaaliga cabdiraxmaan yabarow oo ka hadlayay tababar ay v o a iyo hay-adda maraykanka u qaabilsan ka hortagga cudurrada faafa ee magaceeda loo soo gaabiyey c d c ay toddobaadkan weriyaal ugu fureen magaalada nairobi kaasoo lagu baranayay cudurka dabaysha iyo sida ugu habboon ee loo tabin karayo guud ahaana barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas aynu kusoo gebagabaynayaa dhegeystayaal tani kulan dambe nabadgelyo